Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Galmudug Cabdiraxiin Cigaal iyo maamulka degmada Baxdo ayaa kormeeray mashruuca bacaad celinta Baxdo oo laga sameynayo degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. Mashruuca ayaa lagu guuleystay in la beero in ka badan siddeetan kun oo geed si looga hortago khataraha bacaadka ee isbeddelka deegaanku keenay. Guddoomiyaha degmada Baxdo ayaa ka warbixiyay faa'iidada mashruuca uu leeyahay iyo dhibaatooyinka ay dadka kala kulmayeen bacaadka ku soo rogmaday degmada Baxdo.
Waxaan u joognaa degmada Baxdo waxaan u joognaa meeshii mashruucii dhiraynta ahaa ee lagu sameeyey ka degma ahaan haddaanu ka warbixinno meeshaan waxay ahayd meel bannaan oo bacadku ka guuro magaalada bacadka dhibaateeyan uu gaaro beerta laba meel laba qayboodaa loo kala sameeyey meelna meeshii bacadku ku dhacayaa laga sameeyey meelna waxaa laga sameeyey meeshii uu ka soo kacayey oo dhibaatada uu ka geysanayey marka runtii aad iyo aad baan maantii la bilaabaya mashruucan islahayn ma suurtogeli doontaa see noqon doontaa see u ekaan doonaa guud ahaan reer baxdoo dhanna fariin isweydiinayay ahayd waxaannu maanta ogaanay in dhulkeennu barwaaqo yahay in cimiladiisu wanaagsan tahay in wax kasta ay ka bixi karaan runtii waxayna tustay oo dadkii deegaanka degmadan ku noolaa ay ku dhiirigelisay beerahan la sameeyey inay dhulkoodii beertaan waraabsadaan samaystaan ayagu beero barafada samaystaan qof kastaanuu isku dayo maanta inuu dhulka dheereeyo sababta looga gudbayna waxay tahay in awal shaki la qabay inaan waxba ka soo baxaynin laakiin la hubiyey in wax ka soo baxayaan runtii kambaniga shaqadan qabtay aad iyo aadaan u mahadsan yahay shaqo qurux badan buu qabtay dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug cabdiraxiim cigaal ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mashruuca bacaad celinta ah inta laga helayo xal waara magaaladan oo bacaadku halakeeyey oo dhibaato badan u geystay oon horey u aragnay qiimayntii maaragtay la sameeyey kadibna ay ka soo baxday in maaragtay mashruucan tijaabada la sameeyo mashruucan muddo hal sana ah baa maaragtay qorshihiisu yahay saddexda biloodoo ugu horreysay baa hadda aan ku jirnaa kormeerka innaguna uu ku wajahan yahay waxaanu aragnaa sida maaragtay wax yihiin geedihii oo soo baxay ayagoo maaragtay isheeg dabaysha si aysan u dhibaateyn laga xanibay maaragtay isheeg meeshii dabayshu ay ka imaanaysay iyo bacaadka iyo meeshii magaalada ay ka galaysay intiiba maaragtay la xakameeyey runtii iyada diilo fiican iyo wax qurux badan oo rajadii aan qabnay runtii boqolkiiba boqol ka sii wanaagsan baa noo muuqata degmada baxda ee gobolka galgaduud ayaa ka mid a deegaanada uu bacaadku dhibaatada ku hayo taasi oo haatan ay wasaaradda deegaanka ka sameynayso mashruuc looga hortegayo khataraha ka imanaya bacaadka